alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira qaala raximah llah faslun fii axkaami alwaqf fasalkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta waqfiga wa huwa waqfigu buu uhi lugatan ay fii lugati alcarab alxabsu xidhista shayga la xidho weeye la joojiyo wa sharcanna xabsu maalin xoole in la xabiso weeye maalkaasi oo mucayanin mid cayiman ah maalkaasi oo qaabilin mid aqbala linnaqli qofku milkigiisa inuu ka saaro manaa shareecadu ay ogoshahay inuu milkigiisa ka saaro oo yumkinu ay suurtoodo alintifaacu bi in lagu intifaaco fi lxaal aw fi lma'aal hadda in lagu intifaaco ama waktiga soo socda ile dameerka yar oo kale waa la waqfin karaa markaa laguma intifaaci karo laakiin mustaqbalka in lagu intifaaco la rajaynaya maca baqaa'i cayni lagu intifaaci karo iyadoo cayntiisi iyo laftiisuna ay baaqi tahay marka muddo intee leegahay cayntiisu baaqi tahay muddo uu jiro lagu qaabilo oo kiro dadku ay ka bixiyaan dadka caqliga le lexe jeclada leh ugu yaraan muddo intaa leeg sheega waa inuu baaqi ahaan karo wa qaطcu tasarufi tasarufkii iyo takrifalkii waa in la jaro fiihi isaga lagu tasarufayey calaa an yusrafa iyadoo uu shardigu yahay in lagu bixiyo fii jihati khayrin oo meesha loo waqfinayaa wax bannaan waa inay tao khayrka halka waxaa looga jeedaa yanaa jiha mubaaxa ayaa looga jeeda taqaruban u dhowaansho awgeedna loo waqfiyo ila llahi tacaala ilaahay loo dhowaanayo marka waxaa loo yaqaano waqfigu waa shay mashruuca waxaa u daliilo qowl lahi tacala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaasi markay soo degtay sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen saxaabiga abu talxa la odhan jiray markuu maqlay wuxuu jeclaaday beertiisii la odhan jiray bayruuxa inuu waqfiyo oo aada uu u jeclaa markaa rasuulkuna wuxuu kula teliyay inuu ku waqfiyo dadkay qaraabada yihiin waxaa kaloo daliilo xadiidka muslim idaa maata bnu aadam inqaطca camalu ila min halaaثin ina aadam markuu dhinto camalkiisii uu go-aa ajarkii camalka uu keeli laha u go-aa saddex mooyaane sadaqatin jaariya sadaqad markaa dabadii lagu intifaacayo aw cilmi yuntafacu bihi ama cilmi dadka uu baro lagu intifaaco aw waladin saalixu yadcu lahu ama ilmo muslim oo u duceeyo saalix muslim un baa looga jeedaa aduu dooniye faasiq ba ha noqdee markaa sadaqatuljaariya xadiidan ku jirta culimadu waxay ku fasireen waqfigay ku fasireen waxaanay u deliishadeen ambiyada inaan waxba loo waqfin karin waayo dee sadaqadu xaaraan bay ka tahay markaa saddex baa xadiidka lagu sheegay laakiin waxyaabaha qofka oo dhintay ajarkooda ay u soconayaan way ka badan yihin gabay buu ku ururiyey alimaam siyuuطi ida maata bnu aadama laysa yajri calayhi min khisaalin gayru cashrin ibnu aadamku markuu dhinto wuxuu sameeyey oo ajarkiisu u socdo toban baa jira buuri culuumun bahaha cilmi uu faafiyey wa ducaau najlin ilmo uu dhalay ducadu usoo duceeyo wa karsu nakli iyo timireedka beerista uu beeray isagoo dhintay weli midhaa laga guranayo geedaha kalena waa la mid wasadaqaatu tajri iyo sadaqo uu bixiyey oo weli lagu intifaacayo isagoo dhintay wiraathatu musxafin kitaab qur-aana in laga dhaxlo macnaa inuu ka tagaa loo jeedaayo isagoo waqfiyey uu ka tago waribaatu thakrin iyo gaadh uu qabtay oo meel furin oo muslimiinta ku furan gaadh uu ka qabtay iyadana ajarkeedu uu u socdaa waxafru lbi'ri ceel uu qoday oo laga biyo cabo aw ijraau nahrin ama webi ama dee durdurba dadka uu soo duway saaqyad ama kanaal uga soo jeexay wabeytun lilghariibi banaahu ya'wi iyo guri u dhisay dadka khurabada ee meesha martida ku ah ya'wi ilayhi macnaa hariibku u hoydo maanta wakfigaa dadkeenu maba yaqaanin masaajid bay ka yaqaaneen iyo musxaf la keeno masaajidka labadu waa wakfi laakiin wakfigu uu fara badan yahi marbana ka loogu baahi badan yahe baa ugu ajir badan iminka magaalada dhan ee intaa leeg kuma yaala guri wakfiya oo loo wakfiyey dadka martidii inay degaan dadka khurabada ee meel aan ku lahayn laga yaabo hudheella inaanay karaysan karin ama guri loogu talagalay dadka dalabatu cilmiga markayse iminka waxaa jooga dad badan oo u yimi inay cilmiga shareecada ka bartaan oo meelo kale ka yimi qofka guri u wakfiya isagoo dhintay ba ajarkiisa u soconaya aw binaau maxali dikrin ama dhisitaanka uu dhiso meel ilahay lagu xuso masaajidkii oo kale wa tacliimun liqur'aanin kariimin baris dadka uu baray qur'aan ajarka wuu soconaya fakhudha min axaadiiثi bixasrin dhammaantood ba axaadiid bay ku soo arooreen marka waxaa saxaabaduna dhammaantood ama in badan oo ka midii gaaraan khulafadu dhammaantood wakfiyay lahaayeen waa kii cumar ibnu khataab dhul aada u qiimo badan oo khaybar uu ka helay waa kii wakfiyey marka wuxuu uhi wakfigu waa maal in la xabiso xabisaadda waxaa looga jeedaa qofku markuu wakfiyo laga bilaabo waxaa ka go-ayo tasarufkiisi xoolo milkigiisa ka baxay bay noqonayaan uma iibin karo uma hibeyn karo lagamana dhaxlaya hadduu dhinto maalku waa inuu mucayan noqdo hadduu yidhaahdo tusaale ahaan labadaydaa guri mid baan wakfiyey oo kawyaanu caddayn wakfigaasi ma ansaxayo qaabil linaqli waa inuu yahay oo waxuu milkigiisa isagoo nool uu ka saari karo dee waa inuu yahay mathalan addoonta u ilma dhashay oo kale ma wakfin karo sidaanu u iibin karin waayo waa hayru qaabila linaql mukaatabkaa la mida addoonka uu la galo heshiiska kitaabada maalisku xoreynta isagana ma wakfin karo laa yaqbalaani naqla labadaas naqli ma aqbalaan waxaa kaloo shardiya shaygaasi la wakfinaya inuu yahay shay lagu intifaaci karo markaa la wakfiyey ama mustaqbalkaba haddaanu shaygu manfacaba lahayn wakfigiisu ma ansaxayo sida dee dameer gaboobay tusaale ahaan ama buko oo inuu bogsadana aan la rajaynahayn waayo dee xataa wax la qalan karo hilib laga cuni kara ma aha manfaco kalena male mar hadduu awood beelay waxaa kaloo shardiya shayga la wakfinayo marka lagu intifaaco waa in laftiisi iyo cayntiisi aanay baaba-ahayn maca baqaa'i caynihi oo dee cunto bisil oo kale ama cunto dee lama wakfin karo waayo cuntada nafcigeedu waa in la cuno sooma mar haddii la cuno dee baaba-do hadhi mayso iyo shamacii iyo shidaalkii la shidanayo waxaasi wakfi ma noqdaan sadaqad bay noqdaan laakiin wakfi ma noqdaan marka maca baqaa'i cayni muddo intee leeg waa inuu shaygu baaqi noqon karo ila adduunyadaaban baaqi ahaan ahaynbe muddatan oo tuqaabalu biujra inta ugu yaree shardita inuu baaqi ahaan karo shaygaa la wakfinaya waa inay noqoto muddo yana dadka caqliga lihi dee ay shayga kiraystaan oo lacag ay ka bixiyaan waxaa markaa wakfigii ka mid oo shardi u ah inuu tasarufkii qofku uu ka jaro xabsiga wa qaطcu tasarufi fiihi yana cibaarada waxaa ka fiican khaiibka khaiib shirbiini kitaabkiisa iqnaaca biqaطci tasarufi fiihi buu hi xabsigii u celiyey xabsu maalin mucayanin qaabili linaqli oo lagu xabsiyo biqaطci tasarufi fiihi tasarufka in laga jaro qofku dee aanu sidii maalkiisa ugu tagri falin markuu waqfiye kadib waxaa kaloo shardiga an yusra fii jihati khayr jiha mubaaxa waa in lagu bixiyo shay xaaraana hadduu qofku wuxuu waqfiyo waqfigaasi ansixi maayo marka halkan khayrka waxaa soo gelaya maa cada alxaraam lihada khaiibku wuxu dhaha calaa masrafin mubaaxin meel xalaal oo xoole in lagu bixiyo shareecada ogoshay waa inuu ku wakfiyo hadduu dhaa tusaale ahaan iska rogadayda waxaan u wakfiyey xabaalaha si xabaalaha loogu dhiso manaa xabaalaha si loo dhiso oo qubado iyo gidaariye looga dul dhiso ma ansaxay waayo waa xaaraan qubuurta in la dhiso rasuulka calayh salatu salaam diiday ama mashiinka waxaan u wakfiyey xabaalaha si loogu shido maaha marka qof lagu aasayo si xabaalaha si loogu shido xabaale waa iftiimaan xabaalaha in la shido oo la iftiimiyo mar dee qof lagu aasayo xaaja keenta mooyaane wax bannaan maaha ayib taqaruban ilaahi tacaala shardi maaha qofkani inuu ilaahay inuu ugu dhowaanayo inuu inuu u qasdiyey inay muuqato qof hani abaaba dee wax loo waqfin karaaba nin milyan dheer aad waxu waqfin kartaa waqfiga shuruudiisa ka mid maaha haddii cid mucayana wax loo waqfinayo ciddaasi inay faqiir noqoto shardi maaha wuxuu yihi washarulwaaqifi haddaba waqfigu arkaan buu leeyahy alwaaqif waa ka wax waqfinaya almawquuf oo maalkaa la waqfinayo almawquufu calayhi waa cidda wax loo waqfinayo oo mucayan iyo jiha labadaa midkood buu noqdaa qof cid la cayimay iyo jiha sida fuqaradoo kale ama dalabatulcilmiga iyo asiiqa oo hadalka waxa waan waqfiyey iyo dee cid mucayan haddii lagu waqfiya qabuulkii marka maxaa loo shardiya waaqifka washardu lwaaqifi buu ihi ka wax waqfinaya shardigiisu sixatu cibaaratii weeye waa inuu yahay qof wax laga qoro oo macnaa hadalkiisa in axkaam lagu dhiso shareecada ogosha hadduu ilmo yar yahay ama uu waalan yahay waqfigoodu ma ansaxayo hadalkooda wax ka soo qaad ma laha waaliyatu tabaruci baa shardi ah qofka wax waqfinaya in iyo qof shareecadu ogoshahay inuu wax waqfiyo marka haddii la khasba tusaalahaan qofka waqfigiisu ansixi maayo dadka aan tabaruca loo ogolay waxaa ka mid a qofka cid kale xoolo mas-uul uga ah sida qof waalan ama qof yarde kuma tabaruci karo marka mana waqfin karo wey xoolo qof waalan ama yar ood mas-uul ka tahay ma waqfin karti wakadalika maxjuur caleyh bifalas qofka xoolihiisii laga xayiray dayn lagu yeesho maalkiisa ka badatay awgeed maalkiisa ma waqfin karo dad buu u xayiray waxaa sidaasoo kale tabaruc aan loo ogolayn mukaatabka addoonka sayidkiisa kula heshiiya inuu maal isku xoreeyo addoonkaasi maalkaa uu shaqaysto kuma tabaruci karo marka mana waqfin karo weyaan macnaheedu waaye marka inuu muslim yahay shardi maaha xataa gaal baa wax waqfin kara xataa masaajid buu gaal wuxuu waqfin karaa marka taasi waa shuruuddii waaqifka siiqaduna dee arkaantiisay ka mid tahay sariix bay noqon kartaa mid ku cad waqfinta waxaa kale noqon kartaa kinaayo mid maldah ku ah waxyaabaha qaarkood oo markaa waxaa jira aan lafdi siiqo lafdi aan u baahnayn oo meel aanu isagu lahayn oon milkigiisa ahayn hadduu ka dhiso masaajid oo uu masaajidna u niyoodo waqfi buu noqonaya anu afka ka odhan waqfiyebe laakiin haddii gurigiisa dhexdiisa deyrkiisa dhexdiisa ama beertiisa dhexdeeda masaajid uu ka dhiso haddaanu odhan waan waqfiyey ma noqonayo kaasi waqfi ma noqonayo waanu afka kaga dhawaaqin waa dee milkigiisiibuu ka dhex dhisay waxaa kaloo siiqada shardi u ah ka wax loo waqfiya hadduu mucayan yahy waa inuu markaaba aqbalo idhahdo waan aqbalay waxaa lay waqfiyey hadduu yahay jiho waa hayru maxsuuriin cidda wax loo waqfiya cid aan la koobi karin haddayiin sida fuqarada ama dalabatulcilmiga shardi maaha inay aqbalaan waayo dee suurtagal maaha fuqaro dhan yaa afti ka soo qaadi kara waxaa kaloo siiqada shardi u ah tanjiis cadamu tacliiq waa inaan wax lagu xidhin anuu odhan waa shaygaa waan waqfiyey markuu roobku do-o ama marka bishu dhammaato iyo wixii lamida waxaa laga saarayaa uun wixii waxa weeyaan taxriira xoreyna xoreyntu dee tusaalahaan masaajid oo kale hadduu ka dhigo milkigiisii xataa hadduu muddo muddo ku xidho meeshaa masaajid baan u waqfiyey sanad isagoo saa u tacliiqiyey haddana wuu ansaxayaa waqfigaasi tacliiquna laqwi buu iska noqonayaa hadduu geeridiisa ku xidho oo idhaahdo waxa weeye awqaftu kada bacda mowti cala alfuqaraa gurigaa fuqaradan u waqfiyey markaan dhinto kadib isagoo tacliiq ku jiro geeridiisa ku xidho dana waqfigu waa ansaxaya waayo macnihii wasiyadu leeyihi mar hadduu geeridiisa ku xidhay waa waqfun oo lahu xukmu lwasiya ayuu noqonayaa waayo almawquuf caleyh cidda wax loo waqfinayo waxaa shardu ah inuu yahay mid cayiman hadduu mucayin yahay baan ujeedaa waxaa shardu ah inuu yahay mid markaa wax mulkiyi kara hadduu idhaa ilmaha caloosha ku jiraan u waqfiyey ma ansaxayo hadduu idhaa xoolaha hebel baan u waqfiyeyna ma ansaxayo addoon muslima gaal looma waqfin karo sidaan looga iibin karin iyo musxaf iyo gaal looma waqfin karo waa inuu noqdo mubham waa inaanu noqdo hadduu labadan midkood baan ayaan waxu waqfiyey ma ansaxayo addoon hadduu dhaha waxbaan u waqfiyeyna ma ansaxayo waxma mulkiyi karo hadduu isaga ula jeedo wey waayo wuxu uhi walwaqfu waqfigu jaais waa mid bannaan bihalaathati sharaa'ita saddex shardi ayuu ku ansaxaya jaa'isun bimacnaa saxiix muxuu odhan waaye waa qurba wax ilaahay loogu dhowaado qurba maxda maaha waqfigu dee wanigi nihi laa yushtarad fiihi duhuuru qasdi lqurba inuu qofkani u niyooday inuu ilaahay ugu dhowaado inay muuqataa shardi maaha wa fii bacdi nusakh walwaqfu jaa'isun walow waxaa u sugan waqfiga halaathatu shuruuطin axaduhaa shardiga koowaad an yakuuna waa inuu noqdo almawquufu waxaa la waqfinaya waa inuu noqdo mima ashyaadii mid ka mida yuntafacu lagu intifaaco bihi isaga maca baqaa'i cayn iyadoo cayntiisuna ay baaqitay oo hadda lagu intifaaci karo ama mustaqbalka lagu intifaaci karo muddadana waynu sheegnay shayga haddii marka lagu intifaaco cayntiisa ay baaba'ayso waqfi ma noqon karo sida shamcii iyo shidaalkii iyo cuntadii la cunayey wayakuuna waa inuu ahaado alintifaacu shaygaa ku intifaaciisuna mubaaxan intifaacan oo mubaaxan xalaala waa inuu yahay hadduu intifaacu yahay mid xaaraana ma ansaxayo siduu sheegi doono maqsuudan waa inuu noqdo intifaac loo qasdiye waa inuu noqdo dee haddii lahaahdo tusaale ahaan gurigeyga waxaan u waqfiyey dadka akhniyada ah si ay u daawadaan daawashu dee intifaac loo qastiye maa kaas falaa yasixu ansixi maayo buu yidhi waqfu aalati lahu qalabkan markaa madadaalada ee sahaya loo tumo waqfintiisu ansixi mayso waayo dee waa xaaraan qaabka quree loogu intifaaca waa in la tunto oo tumashadiisuna waa xaaraan walaa waqfu daraahima dirhamiyo ama shilimaan in la waqfiyaana ansixi mayso liziinati loo waqfiyo waxa weeyaan qurux awgeed fuqaradan u waqfiyey daraahimtaas ay isugu qurxiyaan daraahimta iyo dee lacagta in la isku qurxiyo loogama qastiye dee ujeeddada loo doonaa taa maaha walaa yushtaratu laba shardiya haddaba annafcu shaygu inuu nafci leeya fi lxaal isla waktigaa waqfintu ay dhacayso oo iniga horu sheegna inu dhaha nafcu fi lxaal aw fi lmustaqbal lakiin haddaanu hadda nafci lahayn mustaqbalkana nafci aan laga sugayn kaasaanu waqfigiisu ansaxayn fayasixu waa ansaxaya waqfu cabdin addoon waqfintii iyo wajaxshin dameer yar waqfintii sakiireyni addoonkaa iyo dameerkaasoo kuwa yaryara oo markaa dee aan nafci lahayn ila mustaqbalkaa nafci laga sugayaa wa ama aladii kimiyaa laa tabqa aanay baaqi ahaan ahayn marka lagu intifaaco caynuhu laftiisu marka lagu intifaaco dee manfacatu ay tahay istihlaaku ka maطcuumi waa sida raashin wax la cuno warayxaanin iyo rayxaankii rayxaanku waa geed kasta oo caraf leh iyo ur wanaagsan ayaa halkan looga jeedaa marka rayxaankana waxaa looga jeedaa midaan dhulka ku beernayna dee lasoo jaray hadduu dhulka ku beeray waa la waqfin karaa sida geedaha kaleba walaa yasixu ansixi maayo waqfu way cayntiisan baaqi ahaan ahayn reexaankan mar haddii lasoo jaro dee wuu baaba'aya uma sii jirayo raashinkana mar haddii la cuno dee cayntiisi baaqi ahaan mayso wathaani shardiga labaadee uu waqfigu leeyahy an yakuuna waa in noqdo alwaqfu waqfintu calaa aslin asal mid lagu waqfinayo asalkaasoo mawjuudin markaa waqfigu u dhacaya jooga wa farcin faracna waa in lagu waqfinayo laa yanqaticu aan go ahayn marka asalka waa ka koobaade wax loo waqfinayo haddaad tiraa waqaftu hada calaa zaydin uma cala alfuqaraa keebaa asala zayd waa dabaqadda koobaad haddii akar min waaxid wax lagu waqfiyo isdaba yaalla uma loo dhaxaysiiyo ka koobaad baa la idhaahdaa asal ka labaad iyo wixii kasii dambeeyaana waa maxay waa farac asalka halkan waalidkii loogama jeedo faracana awlaaddii loogama jeeda halkan ee la socdo اlأصل waa طبقة الأولى min الmوقوف عalayh الفarcuna waa طبقة الثانية fma baعdaha marka عalى أصli aslka halkan maطbuuع bغayrihi baa looga jeeda mid kuwo kale la daba dhigay طبقة الأولى min الmوقوف عalayh mawjuud fi الxaal waa inu noqdo ka koobaade wax loo waqfinaya waa inu noqdo mid markaa wax la waqfinayo jooga oo inagii nidhi dee haddii mucayan uu yahay waxaaba shardiga inuu aqbalo waqfiga isla markaa wa farcin taabic laa yanqatic aan go ahayn bal yaduum macnaan dee la waayahayn wax suulaya aan ahayn isdaba yaaladee iminka waxaanu nidhi wuxuuhi waqaftu haada calaa zayd zayd waa asalkii uma calى اlfuqaraa fuqaraduna waa farci wax go-ayana maaha fuqaradu ilaa yowm اlqiyama way isdaba yaalaan sida haalibkaa dee wakti walba fuqaro waa la helaa marka hadduu sidaa u dhaco waxa weeyaan wakfigaasi صaxiix ta hore waa shardi iyadu calى asli mawjuud asl mawjuuda inu wax ku wakfiyo laakiin sida muctamadkaa o farcin laa yanqaطicu shardi maaha munqaicu اlwasaط iyo munqaicu اlaakhir intaba ku waqfintoodu way ansaxaysa maala munqaicu alأwal isaga wafigii ku waqfintiisu ma ansaxayso waxaad tiri tusaale ahaan waqaftu hada calى insaan maad cayimin ama waxaa tii waqaftu hada calى awlaadi awlaadna maba lihidba uma calى اlfuqara wa munqaicu اlawal kaasi oo ma ansaxay kii koobaad baan dee wax jooga baan ahayn waxaa ku xiga munqaicu اlawsaطo waxaa tihi waqaftu hada calى awlaadi way joogaan lakin dee waa wax dhammaanaya uma calى rajulin kadibna nin baan ku waqfiyey uma calى اlfuqara awalkiisii waa joogaa waa awlaaddiisii aakhirkiina wuu joogaa waa fuqarada munqaicu alawsat weeye sida muctamadkaa wuu ansaxaya oo kaa waa laga boodayaa unoo fuqaradun baa loo boodsiinaya markay awlaaddii dhammaadaan munqaicu laakhirkuna waxa weeye inuu dhahdo waqaftu aada calaa zaydin buu hi zayd baan ku waqfiyey cid ka dambaysana mabuu sheegay zayd hadduu dhinta wixii yaa la siinaya xagga dambu ka goayey sooma isna wuu ansaxaya hadduu zaydkaasi dhintana qofka uu waqfiyey qaraabadiisii baa loo celinaya sida muctamadka waa sidaa wa farcin laa yanqaic wa daciif sida muctamadka waxa wey inaan shardi ahayn taas wuxuu yidhi fakharaja waxaa baxay oo waqfigu aanu ku ansaxayn alwaqfu waqfiga calaa man cid uu u waqfiyo sayuuladu loo dhali doono lilwaaqifi mama jiraanba asalkii baan jirin sooma uma calى اlfuqaraa markaa kaasi waa munqaicu اlawal awlaad aanu markaa lahaynba ayuu wuxuu waqfiyey waa munqaicu اlawal kaasi waaye wayusama waxaa lagu magacaabaa haadaa kan ciddii koobaad cid jirtaba aanay ahayn munqaica alawali baa lagu magacaabaa ka xagga hore ka go-an waana baaطil calى اlmuctamad waayo hadda cid la siiyaaba ma jirto soo ma calى awlaadii buu yihi uma calى alfuqaraa dee awlaad maba lahaba yaa la siinaya hadda fain lam yaqul haddaanu odhan uma alfuqaraa oo wuxuu dhun waqaftu haada calaa awlaadi awlaadna male cid kalena ma daba dhigin munqaicu alawal waalaakhir weeyaan kaas waa baatil kaana wuxuu noqonaya munqaic alawali walaakhiri buu noqonaya mid xagga hore iyo xagga dambe ka go-an waayahay waqowluhu uhi laa yanqaic ixtiraazun weeye ay duu ixtiraazun waa mid iska ilaalin u saaxiiba can ilwaqfi la iska ilaalin waqfigii almunqaici alaakhiri xagga dambe ka go-naa oo asalkii oo kii koobaadi waa mawjuud waqaftu hada calaa awlaadi cid ka dambaysa muu sheegin oo munqaicu alaakhir ama wuxuu yihi cid kaloo dee go-aysa uma calaa awlaadi fulan buu ihi waa munqaicu alaakhir munqaicu lawsadkuna waa la midun oo dhexduu geliyey cid aan jirin ka qowliu idhaahdo waqaftu hada kan waxaan ku waqfiyey calaa zaydin baan ku waqfiyey uma naslin waa calaa aslin mawjuud oo dee zayd buu ku waqfiyey uma naslihi waa farac munqaic ah oo tafiirta zayd dee weligeed jiri mayso go-aysa soo ma marka waa munqaicu alaakhir sida saxdaana walam yazid oonu ka ziyaadin calaa dalika wa fiihi kan xagga dambe ka go-an ama dhexda ka go-an dabaqada labaad ama ta saddexaadba ay tahay cid aan jirin ama cid aan jirahayna go-aysa ariiqaani baa ku sugan fi lmadhab axaduhumaa midkood waxa an baatil inuu yahay oo ka munqaici awelka xagga hore ka go-ane asal hayru mawjuuda loo waqfiyo la mid ihi wa huwa dariiqan ama qowlkan aladii kii wayaan masha caleyh ku socda almusanifu abu shujaaca laakin araajixa hase yeeshee qowlka raajixi sixatu wey munqaicu lawalka ayuun baan ansixahayn laakiin munqaicu lawsat iyo munqaic munqaicu lwasat iyo munqaicu laakhir kuba iska ansaxaya mar haddii asal mawjuuda uu ku waqfiyo wuu ansaxaya hagee la geenaya markaa haddaanu cid kaleba sheegin ama cidduu sheegay cid dhammaanaysa ay yihiin markay dhammaadaan xaggee la geenayo qaraabadiisi waaqifka qaraabadiisa loo celinaya wathaalidu shardiga saddexaad allaa yakuuna waa inaanu noqon alwaqfu waqfigu fii maxduurin shay xaaraana mid lagu waqfiyey hadduu idhaahdo waxaan gurigeyga u waqfiyey laga dhigo maktabad la dhigo baybalka ama towraad iyo injiil ama u idhaahdo qolada reerka iyaga ee qabaa'ilka kala weerartee geela ka soo dhacdaa meelay hubka dhigtaan ama u idhaahba hubkaa waxaan u waqfiyey ragga iyaga laayaankee reeraha kale weeraree iska celiye waa arrin xaaraana ma ansaxayo bidaa'in mushaalatin waxaa marka la akhriyo weye maxduurku inoo fasiraya oo marka la akriyo da mushaalo ah da mushaaladi waa da'da xaadu ay ka horeyso lannu yushaalu lisaanu cinda nutqi biha carabkaa la xoodaa marka lagu dhawaaqayo da'daas da yana carabka darafkiisan horaa kor u kacaya falaa yasixu ansixi maayo alwaqfu waqfigii la waqfiyey calaa cimaaratin calaa cimaarati kaniisatin kaniisad dhisideed iyo camiristeed taasoo litacabudi loo dhisayo waayo dee cibaadada kaniisadda lagu gutaa waa cibaado xaaraana wey marka ma waqfinayo ma ansaxayo waqfigaas litacabudida wuxuu meesha kaga saaraya haddii kaniisadda loo dhisayo in la dego gaala ha degta ama islaam ha degaani oon cibaado loo dhisahayn markaa guryaha kale lamidta magacaa iskaba sidatabe wa afhama wuxuu ina fahamsiiyey kalaamulmusanifu uhi annahu laa yushtarau looma shardiyo fi lwaqf wa afhama wuxuu ina fahamsiiyey dhe kalaamulmusanifi annahu laa yushtarau inaan la shardin buu ina fahamsiiyey fi lwaqfi waqfinta inaan loo shardin duuru qasdi lqurba qofkani inuu ilaahay ugu dhowaado inuu u qasdiyey inay muuqato bal intifaau lmacsiyati un baa la shardiyaa waqfigan inuu macsiye ka maran yihi sawaan waxaa isku mida wujida la helyaa fi lwaqfi laga helyaa duhuuru qasdi lqurbati inay muuqato qofkani alla uu dhowaansho inuu qastiyey kalwaqfi sida waqfinta cala alfuqaraa qofku hadduu fuqaro wuxuu waqfiyo inagu niyadiisa ma ogina laakiin maxaa daahir ka ah inuu alla arrinkaa inuu ugu dhowaado inuu qastiyey dalabatulcilmi hadduu waqfiyo hadduu masaajid wuxuu waqfiyo aw laa ama inuu alle ugu dhowaado inuu u qastiyo yaanay ka muuqanin kalwaqfi sida waqfiga cala alaqniyaa wuxuu u waqfiyo dee isagoo hadduu niyeysto qurbo way noqon laakiin qofka akniyada wax siinaya wuxuu waqfinaya inuu arrinkaa ilaahay ugu dhowaaday inuu qastiyey dee kama muuqato sooma daahirka maaha ka waqfigu waa ansaxay aqniyadan halkan yaa looga jeedaa aqniyaau zakaa baa looga jeedaa cidda kitaabu zakaa marka la joogo qani ah kullu man malaka nisaaban waa mid kastoo haysta xoolo sekagoysa ayaa qaniga halkan looga jeedaa la socda wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fi lwaqfi anlaa yakuuna inaanu noqon muaqatan mid wakti loo yeelay waa inaanu noqon kaqowluha waqaftu waan waqfiye haadaa gurigan ama dhulkan sanatan sanad baan waqfiye hadduu wax kale daba dhigu idhaahdo uma waqaftu hada liطalabati اlcilmi sanatan buri uma cala alfuqaraa taas iyadu way ansaxaysa dee waxbuu daba dhigay markii haddaan waxba daba dhigin uu waqaftu hada calى zaydin sanatan ama calى hada masjidi sanatan ma ansaxayo haddaanu taxriir ku jirin sida masaajidkii iyo maqbaradii iyo hadduu idhaahdo dhulkaas sanad baan masaajid u waqfiyey ama xabaale in laga dhigaan sanad u waqfiyey waqfigu waa ansaxaya laakiin shardigii laqwi buu iska noqonaya tawqiidka waktiga uu sheegay laqwi buu iska noqonaya shardi faasida wuxuu yihi wa anlaa yakuuna inaa noqon baa shardiga mucalaqan mid wax lagu xidhay dura waqaftu hadihi daar idaa jaa abi ama idaa radiya abi ma ansaxayo ka qowl idhaahdo waqaftu waan waqfiya hadaakan ama idaa jaa markuu yimaado ra'su shahri bisha madaxeedu faqad waqaftu waan waqfiyey kadaa shaygaas wa huwa buuri alwaqfu waqfigu bimacnaa mawquufkiia shayga la waqfiyey calaa ma sidii buu ahaanayaa sharada uu shariyey alwaaqifu ka waqfiyey fiihi isaga u shariyey markuu waqfinayey shuruuddu u dhigay ayaa lagu maamulayaa oo cidduu u waqfiyey cid aan ahayn looma leexin karo iyo xataa dadkaa siduu u kala horreysiiyey iyo siduu ugu kala badiyey waxaasoo dhan waa in la eego alcibratu bima ishtamalat caleyhi siikatu min ashuruud marka hadalku wax ku waqfinayay shuruudda uu koobsaday waa in la ilaaliyo wey shuruud lwaaqifiina ka nusuusi shaaric bay dhahan macnaa xagga ilaalinta iyo ku camalfalka oo haddaanay dee shuruud faasida ahayn dee shuruud faasida tay muctabar maaha waayahay sidaa uu u dhigay oo min taqdiimin horaysiina libacdi almawquufi caleyhim kuwa waxa loo waqfiyey qaarkood la horaysiinayo oo lagu horaysiinayo fii asli istixqaaq asalka waxa weyaan mutaysiga waqfigan lagu horaysiinayo tusaala wuxu uhi hada waqfu calى طalabati اlcilm wa yuqadamu fiihi xufaad اlqur'aan marka طalabatu cilmi o dhan buu waqfiye lakin iyuu yihi hala horaysiiyo manaaficiisa hala horsiiyo xufaad اlqur'aan waa in sidaa loogu shaqeeyo ka waqaftu ka qowlidha waqaftu adaa kan waan waqfiye calaa awlaadi caruurtaydaan u waqfiyey alawraci minhum kooda waraca leh xalaal miiradka leh ayaan ku waqfiyey marka yuqadamu alawrac minhum calaa hayri ka waraca leh kuwa kale waa laga hormarinaya shubahaadkiiyo waxaa iska ilaaliya ama alfaqiiri minhum buu uri kooda la faqiirka ama almuطalaqati minhum inanta ka mid ee la furay waa in iyada la horeysiiyo marka sifadaa intuu leeyahay buu isagu waqfiga wax ku yeela haddii sifadaa laga waayo meesha uu ka baxaya aw taakhiirin ama waxa uu siiqada ku sheegay oo ah dibdhigis uu qaarkood dib dhigay ka waqaftu ka qowliga waqaftu hada ka waxaan ku waqfiyey calaa awlaadi baan ku waqfiyey faida nqaradu markay dabar go-aan fa calaa awlaadihim ubadkoodaan kusii waqfiyey marka intay awlaaddiisu nool yihiin awlaad lawlaad wakfigan waxba kuma laha ayaga waa la dib dhigay waxaa shardi looga dhigay in wakfiga wax ku yeeshaan awlaadu sulbigu inay dhammaadaan aw taswiyatin ama taasoo simisa duraa waqaftu ka qowlu dhaa waqaftu waan waqfiyey calaa awlaadi bisawiyati si siman baan ugu waqfiyey beyna dukuurin wa inaathin ana iyadoo la simayo labkooda iyo dhadigooda waa in la simo aw tafdiilin ama dheeraysiina oo dadka wuxuu u waqfiyey hadduu qaar yidhaahdo ha loo badiyo shardiga waa in lagu shaqeeyo libacdi alawlaad uu fadilo calaa bacdi bara kale oo ka fadilo ka qowlu dha waqaftu waan waqfiyey calaa awlaadii baan ku waqfiyey lidakari kooda labna mithlu xadil unsayeyni labada dhadig dheeftoodoo kale leeyihin macnaa inankuna laba qori buu waqfigaa ku leeyahy inantuna qori bay ku leedahay shardigiisa in lagu shaqeeyo weye faslun fii axkaami alhibati axkaamta hibada ayuu fasalkani ku saabsan yihi alhiba laba macnay leeday macno caama oo qofku wuxuu bixiye o dhan way soo gelayaan waxaa soo gelaya sadaqadii hadiyaddii iyo hibadii arkaanta lahayd watamliiku tatawucun fii xayaatina macnaha caamka ay leedaha waa maxay oo qofku isagoo nool inuu cid mulkis cid shay bilaash mulkisiiyo isagoo macnaa waxba kaga bedelanayn macno khaasana way leedahay oo waa hibatu daati alarkaan baa la dhahay hibada arkaanta leh waana ta uu inoo qeexi doono waa tamliiku tatawucin fii xayaati qofku isaga oo nool in uu cid wax mulki siiyo isagoo waxaa waxba ku bedelayn laa likraamin isagoon uga jeedin maamuus hadduu maamuus uga jeedo hadiyay noqonaysa walaa liajli thawaabin isagoon uga jeedin waxa weeyaan inuu ajar aakhire ku helo hadduu ajar aakhire inuu ku helo u niyeystana sadaqad bay noqonaysa aw ixtiyaajin iyadoo baahi aani keenin waa hibadii kale ee caamka ahayd biijaabin wa qabuulin iijaab iyo qabuulla wuxuu ku mulkisiiyo wuxuu ihi wahiya hibadu luqatan maakhudatu waa mid laga soo qaatay min hubuubi riixi baa laga soo qaatay dabaysha maristeeda ay wax marto ay jiidho oo halkaa maxaa looga soo qaatay waxaa halkaa looga soo qaatay lianna almawhuuba yamuru min yaddi alwaahibi ilaa yaddi almawhuub lahu saa dabayshoo kale ayaa shaygii la hibeynayey uu ka tegayaa gacanta ka wax hibeynayo ka wax loo hibeynayo gacantiisuu tegaya wayajuusu waxaa kaloo bannaan an takuuna inay ahaato min habba habba mid ka timi ay maakuuda min habba min habba min noomi hurdadiisi uu ka toosa inay halkaa ka timina waa dhici karta ida istayqada markuu toosaa la dhaha habba kaana oo maxaa markaa hurdo ka tooska iyo wax hibeynta xiidha ka dhexeeya waa maxay waatana fakaana faacila waxaad moodaa qofka wax hibeynaya wax hibeynta samaynaya istayqada inuu tooso lilixsaani u toosay qofku markaanu xoolihiisa waxba ka bixinayn qof arrintaa ka hurdoo kale weeye markuu wax bixiye mid arrintaa u toosay oo kale ayuu noqonayaa buuri wa hiya hibadu fi sharci isticmaalka sharciga marka la eego tamliikun waa mulkisiin cid wax la mulkisiiyo mulkisiintaasi oo munajazun mid markaa dhacaysa ah oo mid wakti loo yeelay ama wax lagu xidhay maaha markaasa qofku wixii la mulkisiinaya oo mutlaqun oo aan waxba lagu qaydin muddo iyo waxaan lagu qaydin fii caynin tamliiggaasoo cayn dhexdeed dhacaya qofka waxaa la mulkisiinayaa manfaca maayo waa maxay waa cayn shay la taaban karo gaadhi guri beer dhul xaala alxayaati ay fii xaali alxayaati qofka wax mulkisiinaya isagoo nool ayuu tamliiggaasi dhacaya bilaa ciwadin iyadoo waxba lagu bedelan walow min alaclى ay walow lilaclى mintaas wacan lahab walow cidda la mulkisiinaya ha noqoto ciddan wax mulkisiinaysa cid ka saraysa xagga waxa weeyaan haynta adduunye marka la eego rutbada dunyawiga marka la eego marka hadda la soco tamliik marka la yidhi waxba aan hiibo noqonayn oo meesha laga saaray haddaba qofka wixii la mulkisiina loo ibaaxeeyo tamliik lama idhaa tusaaleahaan qof martiya baa ku yimi raashin baad u soo dhigtay tamliik maaha axkaam dhan baa ka dhalata oo intuu ka cuni karay waa inuu ka cuno laakiin isagu ma laha inuu cunuun baa loo ibaaxiyey qofka martida ma qaadan karo wadaadku qandiga iskagama ridan karo ila xoolaha lama siine cid kaloo timina isaga waxba kama siin karo ila isagu ma lahe waa loo ibaaxeeyune waxaa kaloo lamida dee caariyadii oo kale qofka dee lama milkisiin xataa shayga manfacadiisa waa loo ibaaxeeyun marka hiibe maaha waxaa lamida wakfiga qofkii ma milkiyaya dee haddii xataa wax milkiya manfacadiisu milkiyaya kii loo wakfi ee cayntiisa ma milkiyayo munajaskana waxaa looga jeedaa waa in aanuu sifo ku xidhin hadduu sifo ku xidho hibeyntii taasi hibe noqon mayso isagaa inoo sheegi doonee muطlaqun yani can ilquyuud oo in wakti lagu xidhiyo waxa waa inuu ka maran yihi xaal alxayaatna wasiyadii baa meesha laga saarayayo hadduu idhahdo markaan dhinto shayga ebel baan u dardaarmay taa hibe lama idhaha wasiya la idhaha dardaaran bilaa ciwadna waxaa meesha laga saarayaa waxaa loo yaqaano dee bayca haduu wax kaga bedelanayo dee hibe noqon mayso laakiin hibatu daati thawaab baa iyada laga reebaya hadduu idhaahdo waxa waan kuu hibeeyey bishardi inaad adna waxaa igu abaal guddo wax macluuma taas iyadu xukmu lbayc bay leedahay walow min alaclaana wuxuu ga jeedaa hibada shardi uma aha ka wax hibeynaya inuu adduunye ahaan sarreeyo way ansaxaysa xataa mid faqiiri hadduu wuxuu hibeeyo mid hani ah way ansaxaysaa buu ujeeda fakharaja waxaa ku baxay bilmunajasi alwasiyatu baa ku baxday wasiyadu waa wax dee geeri lagu xidhay soo maa mucalaq bilmowt wakadalika almucalaq bisifa waa ku baxay wixii sifo markaa lagu xidhay isaguna wuu ku baxay hadduu idhaahdo wahabtu laka haada cinda quduumi zaydin ma ansaxayso hibeyntaasi ila waxbuu ku xidhaye waaye wuxuu yihi wabilmuطlaqina atamliiku baa ku baxay mulkisiinta almuaqatu ee wakhtiga loo yeelay oo hadduu idhahdo tusaale ahaan wahabtu laka hada sanatan ma ansaxayo oo inaan wakti loo yeelin wakharaja bilcaynina waxaa ku baxay hibat lmanaafici manaaficda hibeyntooda taa caariya la dhaa magac gooniye bay leedahay iyadu hibe maaha wakharaja waxaa ku baxay qeydka odhi bixaali xayaatina alwasiyatu qofku hadduu idhahdo markaan dhinto hebel waxaasaan u dardaaran hibe lama idhaayo taa wasiya la dhaha dardaaran baa la idhaha walaa tasixu ansixi maysa alhibatu ilaa biiijaabin iijaab iyo qabuulin iyo qabuul mooyaane lafdan xaalo ay labaduba dhawaaq yihiin wax hadal tusinaya qofkani inuu waxaan hibeeyey waa inu ku dhawaaqo taa iijaab baa la dhaha kan loo hibeynayana wa inu aqbalo labadu waa inay lafdi u dhacaan xataa hadduu yahay kan wax loo hibeynaya midaan wax ka qoris lahayn sida kii waalaayo kii yaraayo cidda mas-uulka kaay waa inay u aqbasho marka udhiibis qura uun hibadu kuma ansaxayso masaa'il badan ba halkan sheegaan hadduu ninku dahab soo iibiyo islaantiisii farta uu ka saaro isagoona odhanba waan kuu hibeeyeyo ereyo hibeyntu siraya intaa ku yeelan mayso ila hiba meesha may may ansixine oo hibadu siiqa u baahantay waan kuu hibeeye waan aqbalay xataa isagu hadduu dhahdo dahabkaasaan kuu hibeeyo iyadoo aanay odhan waan aqbalay iska qaadata un ma ansaxayso adhow talo waxeeda u ka qaadan kara waxaa kale halkan sheegaa waxaa la raaciya hablaha marka la hoynayo kale alaabadaas haddii la raaciyo uunan la odhan waa jihaaskii inanta waa xoolihii inanta lasoo raaciye ay lahayd ee gacanka dhiibisun ay noqoto adhow talo uhaa ruuxu ammaanay ahaa ina ii soo celiya waa in fadhiyadiis iyo tallaagadiis dib loogu soo guray noqonaysa hadduu isagu sheegto uha waxa igii soo celiya haye waxaa la rabaa bixin qura waxba laguma yeesho darminka mobilkayga kuu dhiibood gacanta kaga qaado miyaad adigu yeelanaysa hadal baa la rabaa hadal aawata haddaad tiraa soomada odhan intaasaa la rabaa intaasaa lagu mulkeeya xoolaha inantaanu soo raacinay haddii la idhaahdo kuwana waa inay idhaahdaan ninkina waa yidhaa waan idinka guddoomay ama inantii waa inay tiraa xoolaha aad isiiseen waan guddoomay hoo iyo keen oo qura uun wuxuu hibo ku noqon maayo waayo wada kale wuxuu sheegay almusanifu waa abu shujaaca daabid almawhuubi buu sheegay shayga la hibeynayay qaacidadiisa fii qowli buu ku sheegay uu ihi kulmaa shay dhammaantii oo jaasa ay bannaan tahay oo ay ansaxayso baycu iibintiisu jaasa waxaa bannaan hibatu in la hibeeyo maxaa cid loo hibeyn karaa waxa qofku uu iibin karo ee inuu iibiya ansaxaysa inbuu hibeyn karaa caruurtaada mid ka mid a haddaad nin ku tiro waan kuu hibeeyey miya ansaxaysa ma ansaxayso waayo ma iibin kartid de waxaa tusaalaan aad waqfisay oo kale haddana ma odhan kartid cid baan u hibeeyey waayo dee ma iibin kartid mar haddaanad iibin karin ma hibeyn kartid marka qaacidadu waa maxay ma saxa an yakuuna mabiican saxa an yakuuna mawhuuban waxa ay ansaxaysa iibintiisu hibeyntiisuna way ansaxaysa laakiin waxyaabaa laga soo reebaa waxyaaba waxaa jira waxa weeyaan la iibin karo laakiin aan la hibeyn karin waxaa ka mid a addoonka mukaatabkaah waxa uu hayo wuu iibin karaa laakiin ma hibeyn karo ilaa uu sayidkiisu idmo waxaa la mida manaaficda waa la iibin karaa haddee iibinteedu waa kireynta laakiin hibeynteedu ma ansaxayso oo fiicayn ayaa shardi u ahayd wuxuu ihi wamaa shayga laa yajuusu aanu bannaanayn inaanu ansaxayn beycu iibintiisu wadaalika ka majhuulin waa sida waxaan la garanayn laa tajuusu hibatuhu waa inuu macluum noqdo shayga la kala iibsanaya shayga la hibeynayana saasoo kale waa inuu macluum noqdo hadduu idhaahdo labadaa gaadi mid baan kuu hibeeyey ma ansaxayso kuu hibeeyey kuyey baan la garanayn marka maxaa loo shardinayaa shayga la hibeynayo shuruuddii loo shardinayey shayga la iibiyo waa inuu shay macluumayo la garanayo waa inuu shay daahira yahay waa inuu shay xalaala yahay waa shay manfaca xalaala leh waa inuu yahay waa inuu yahay shay qofkan loo hibeeyey uu la wareegi karo shuruuddii mabiica ayaa loo shardiya kule waxyaaba laga soo reebayaa jira waxyaaba aan la iibin karin on la hibeyn karin way jiraan waxyaaba aan la iibin karin laakiin la hibeyn karo waxyaabaan la iibin karin waxaa ka mid a xaqu taxajur inagii dee xyaalmuwaad kusoo aragnee qofku hadduu meel calaamadsadu ooda dhigdhigo ama dee sees iyo waxa uu ku sasameeyo intaa laguma mulkiye wa inagii nidhi laakiin dadka kaluu kaga xaq leeyahy meeshaa beerashadeeda ama dhisashadeeda marka halkaasoo kale in la iibiya ma banaana laakiin waa la hibeyn karaa meeshaad calaamadsatay waad hibeyn kartaa laakiin ma iibin karta goormaad iibin kartaa markaad yeelato oo goormaad yeelanaysaa markaad ixiyaa ku samayso waxaa iyaduna la mid a neefka udxiyada haragiisa waa la hibeyn karaa laakiin lama iibin karo caanihiisaa la mid hadduu neef caana leeyihi midhaha inta aanay bislaan horeyn usoo aragnin inaan la iibin karin sooma laakiin waa la hibeyn karaa dee hibadu way keena waasacsan tahay ila qofkii waxba lagaga bedelan ma waxba khasaari maaye kuwaasoo kale waa loo hibeyn karaa waa yahay ka majhuulin sida shay aan la garan laa tajuus ma banaana hibatu ilaa xabbatay xintatin laba midh oo qamadiya mooyaane wa naxwihaa taa waa laga soo reebaya waxyaaba muxaqaraadkee liita iyaga in la iibiyo xoololo qofku u dhaafsadaa ma banaana laba midhoo beriisa iga iibi ma ansaxay iibkaas muxuu ku falaya laba midhoo beriisa laakiin de waa la hibeyn karaa falaa yajuus ma banaano baycuhuma oo tajuus way bannaanta hibatuhuma walaa tumlaku haddaba qofku shaygii loo hibeeyey goormuu yeelanayaa ma caqdigaa hibadu ku yeelanaya waxaasaan kuu hibeeyey markaasuu yeelanaya miya maya wuxuu yeelanayaa un marka uu guddoonto ee qofkii lahaa uu guddoonsiiyo kii u hibeeyey ama dee wuu idma u idhaahdo kaxayso war qaalintii aan ku hibeeyey waata geela ku jirtee kasii kaxayso u idhaa markaasaa uu ku kaxaysta isagu inta wixii laguu hibeeyey qofkii kuu hibeeyey weli gacantiisa uu ku jiro weli adiguma lihid waabuu kaaga noqon karaa un hibada waxaan lagu noqon karin marka qofkii lagu wareejiye un ama uu la wareego inta ka horayso o dhan qofkii wuu ku noqon karaa waa kii abubakar ba caaisha midho geedo timiro ku yaallo uu siiyey oo hore ay u goosan weyde waa kii kaga noqdee yidhi hore haddaad hore u qaadan lahayd adaa iska yeelan laha lakiin imika waa maal waarif dadka kalead ula simanto waa dhaxal xoolahaas iyo iska ilaali waayahay wuxuu yidhi walaa talzamu walaa tumlaku lama mulkiyayo shaygii leemiyey walaa talzamu laazimna noqon maysa alhibatu hibadii ilaa bilqabdi qofku shaygii loo hibeeyey inuu guddoonto mooyaane oo kii dee u hibeeyeyba uu guddoonsiiyo ama biidni ilwaahibi qofkii u hibeeye u idmo u idhaahdo waa kaasa kaxayso laakiin shaygii lagu hibeeyey iyadoon lagu odhan kaxaysa haddaa adigu iska kaxaysato mulkihii mayse nin baa qaalinku siiyey qaalinta weli geeliisa ku jirta isagu kumuu soo kaxayn oo kumuu soo soocin kaxaysana kuma odhan maalinbaad geeli soo dhex martayoo ushaad marisay wuu ku siiyey laakiin markaad guddoomatunbaad yeelanaysa xagga shareecada marka la eego inta horeysoo dhan ka horeysoo dhan si dhammaystiran umaad yeelan waabuu kaaga noqon karaaba falow maata hadduu dhinta buu ihi almawhuubu low adaba axkaamta ka dhalanaysa waa tan qof baa shay kuu hibeeyey tusaale ahaan adoon weli la wareegin buu dhintay waxaa go-aanka iskale dhexlayaashiisa hadday kuu daayaanna waad yeelan hadday kaaga noqon iyagaa halkiisii gelaya falow maata hadduu dhinta haddaba almawhuubu low qofkii wax loo hibeeyey baa dhintay awil waahibu ama kii wax hibeeyey baa dhintay goormuu dhintay qabla qabdi lhibati hibadii intaanu guddooman ayuu dhintay lam tanfasik ilhibatu hibadii horta fasakhmi mayso heshiiskii wax hibeyntu wayaquumu waa gelayaa waarihuhu mid walba kii dhexlaya maqaamahu meeshiisa fi lqabdi xagga guddoomashada kii loo hibeeyey kii dhaxalkiisa laba meeshiisa gelaya waliqbaadi xagga guddoonsiintana kii hibeeyey dhaxalkiisa laba meeshiisa gelaya iyagaa go-aanka iskale xoolu iyagay ku wareegeen waidaa qabadahaa buu ihi haddaba hadduu guddoomo hibadii almawhuubu low kii loo hibeeyaa guddoomay lam yakun uma bannaano lilwaahibi kii hibeeyey an yarjica fiiha inuu ku noqdo inta aanu guddooman oo dhan weli waa jaa'is oo laazim may noqono wuu ku noqon karaa kii wax hibeeyey kii wax loo hibeeyena uu ka noqon karaa wuxuu odhan karaa niyow hibadaa waan ka noqda ee aqbalistan aqbale iska hayso laakiin mar hadduu guddoonto khalaas waa xoolihiisii kumana noqon kartid kaagii wax hibeeye waayo rasuulku muxuu uhi laa yaxilu rajul an yucطiya xatiyatan aw yahaba hibatan fayarjica fiiha qofna uma bannaano inuu cid wax siiyo waa sadaqadii oo kale ama uu hibeeyo dabeetana uu ku noqdo ila alwaalida fima yucطi waladu waalidku wuxuu awlaadiisa siiyey se wuu kaga noqon karaa shuruudun bay leedahay isna waa sheegi doonaa ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane ka wax hibeeyey waalidan waalid waladkiisii wuxuu hibeeyey waa kaga noqon karaa isagu wain cala yani waalidku mid saraba ha noqde awowgii iyo awowgii kasii sarreeyey baa duu doonaya ha noqde ile waa waaliduna wuu kaga noqon karaa markaa dee waalidka hooyadii iyo ayeydii waxaaso dhan way soo gelayaan waxay tafiirtooda u hibeeyaan way kaga noqon karaan laakiin shuruud bay le shuruudda waxaa ka mid a in shaygii aanu milkigiisa ka bixin ama suldadiisa aanu ka bixin oo xaq cid kale aanu ku tacalluqin hadduu iibiyey maxaad ku noqon isagu maanta maba lahabe saasoo kale waxaa lamid a hadduu wakfiyey waaya wuxuu ihi waidaa acmara halkan wuxuu kaga hadlaya masalo la idhaahdo hibada la daba dhigo alcumra iyo alruqba baa la idhaahdaa alcumra af soomaaliyan waa cumrisiin waa inuu yidhaahdo daartaa intaad nooshahay cumrigaaga adaa leh oo intaa ku joojiya hadalka ama ha raaciyo markaad dhimatana ana iisoo noqonaysa ha raaciyo alruqbaana sugisiin baa la idhaayo hadduu dhaa arqabtuka haada macnaheedu waxa weeyaan daartaa intaan noolahay adna aada nooshahay baan ku siiyey macanaa haddaad dhimato ana iisoo noqonaysa haddaan dhintana warasadaydai u noqonaysaayo adiga waa kaa noqonaysa marka wuxu uhi waidaa acmara hadduu cumri siiyo shaksun qof hayrahu mid kale shay an shay mafcuulkii labaad ee acmara laba mafcuul bay qaadanaysa mid waa maxduuf oo waa hayrahu midna waa shay-an ay daaran daar maalan waan tusaalaynayaa ka qowli uha acmartuka waan ku cumri siiya haadihi daara aw arqabahu ama uu sugu siiyo iyo ahaa daarta ka qowlu idhaahdo arqabtuka haadihi daar daarta waan ku sugisii maxaa ruq baa loogu magacaa lianna kula waaxid yuraaqib mowt alaakhar mid waliba ka kala geeridiisu eeganaya sooma aw jacaltu ama waan ku kaaga waan yeelay daartan la kaadaan ku yeelay ruqba ayaan kaaga dhigay ay in midta haddaad dhimato qabli horteecadat la way soo noqonaysa wa in midtu haddaan dhinto qablaka hortaana istaqarat laka adaa iska yeelanaya faqabila waa aqbalo ila qabuulku waa shardi waa nooc hibada ka mide oo waqabada uu guddoomo haddaanu guddoomin dee weli muu yeelan soo ma laazim may noqon ila hibaday ka mid tahay kaana wuxuu noqonayaa daalika shayu shaygaa sida daartaas oo kale lilmucmari kii la cumri siiyey mid u sugan aw lilmurqabi kii la sugi siiyey bilafdi ismi mafcuul fiihima ismu mafcuul baa labadoodaba la akrinaya mucmar iyo murqab mucmir waa kii cumri siiyey buu kaa noqonaya dad hoos dhigto murqibna waa lamid waliwarahatii buu u sugnaanayaa min bacdi isaga dabadii kaa la cumri siiyey ama la sugi siiyey hadduu dhintana dhexlayaashiisa iskale wayalqu shardu shardigiina mid waxba ka jirin buu noqonaya shardiga almadkuur ee la sheegay daa daartaa intaad nooshahay baan ku siiyey oo weliba i markaad dhimatana ana iisoo noqonaysa haddaan dhintana dhaxlayaashayda shardigaasi waxba kama jiraan weeye de waa shardi aan saxiix aan ahayne faasida weeye waana masalada qura ay ka soo reebaan shaaficiyadu qaacidada ay idhaahdaan kullu sharطin yacuudu calى alcaqdi ama kul shari oo yukhaalifu muqtada alcaqdi yufsid alcaqda kulu shari oo yukhaalifu muqtada alcaqdi yufsid alcaqda shardi kasta oo dadka heshiiska gelaya ay dhigtaan oo heshiiska muraadkii laga lahaaba ka hor imanaya heshiiskii fasid buu ka dhigaya mid aanan sixin maala nin baa nin inan siinaya inantaydii heblaayaan kuu guuriyey bishardi inaanad u dhowaan buuri raashinkuna kuu kariso dharkanaa kuu maydhmaydho kiina wuxuu hi qabiltu nikaaxaha bi hada shardi guurkeedii shardigaasaan ku aqbalay guurkaasi ansixi maayo waayo shardiganuu ku xidhay muraadkii nikaaxa laga lahaa ee u weynaabu ka hor imanayaaba waxaa la mida nin baa ninkuu yihi bictuka daari daartayda waan kaa iibiyey bishari an laa tabiicaha lakin waxaa shardi ah inaanad sii iibin karin iibku ansixi maayo shardigan uu ku xidho waa shardi heshiiskan ujeedadii laga lahaa oo qofkan shaygan milkigiisa iyo laheshiisu inuu ku wareego ka hor imanayaaba marka qaacidu waa sida kulu sharin oo yukhaalifu muqtada alcaqd yacuudu caleyh bilfasaad laakiin masaladan way ka soo reebeen shardigana daartan waan ku siiyey intaad nooshahay markaad dhimatana way iisoo noqonaysaa shardigaas maqsuudkii hibada laga lahaa oo haddee qofka shayga loo hibeeyey inuu weligiiba lahaado isagu ayuu shardigaasi ka hor imanaya marka haddii qaacida lagu socodsiiye dee waxay ahayd in alcumra iyo alruqba ayaa ay baatil noqdaan marka shardigaasi ku xidhayi laakiin mas'aladan waa laga soo reebay qaacidadaas oo mustatnaatu min hadi alqaacida وليس لنا موضع يسع فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي المقتضاء إلا هذا فصل في أحكام اللقطة فصل كان وحكو سابسن يهي أحكام تا باددة أما وحا عدي لها يتكلمة أيو كو سابسن وهي اللقطة بفتح القاف مركة الآخرية قاف ككردقيس اللقطة اللقطة نوال أوران كرايه ismun waa magac lishay shayga u sugnaaday shayga almultaqati ee la qaaday wax kastoo la qaado luqataa la ydhaha luqa ahaan wamacnaahu macnihiisuna sharcan fi sharci sharciga dhexdiisa maa shayga weeyaan daaca lumay min maalikii qofkii lahaa ka lumay maaligu shardi maaha kii gacanta ku hayuun baa loo jeedaa kii kiraystay ha noqdo kii la ammaanaysiiye ha noqdo kii loo ammaanaan loogu dhiibtay ha noqdo bisuquuطin dhicis uu ka dhacay buu kaga lumay oo dee lacag bay ahaydoo jeebkii ku jirto way ka dhacday show aw khaflatin ama mooganaan buu kaga dhacay oo meel buu dhigo deetana wuu ilaabayba wuu kaga kacay iyo wa naxwihimaa labadaa wixii shabaha sidoo deenu ka cararayba faras buu ahaa ama dameero tow buu idhi waad gaari weyday waa luqataday waxaa la mida neefkii uu joogsadayba xeebtaad ka soo hayaamisay reerkiioo dawga cad baad ka soo saaraysa oo geeli qaar baa socobba waaye hirig markaad halkaa maraysa waa luqata waa baadi neefkaas ama alaabbaad sidato way kugu cuslaatay tana in baad iska dhigtay markaad wada qaadi kari weyday waa baadi wey xoolahaas xoolo qofkii lahaa ka lumi weye laakiin sababaha waxaan ahayn haddii xooluu qofka ay uga lumaan luqata lama idhaahdo waxaa kala jira luqata iyo maalun daayic labada waa inaad kala fahamto maalun daayic waxaynu ku soo sheegnay kitaabu ixyaa ilmawaad waxaynu tusaale uga dhignay guryaha filislaam intii nebiga lasoo diray kadib la dhisay oo dadkii lahaa meel allaale meelay ku maqan la gara waayo kuwa berbere ku yaalay hindii la-aan jirtay ama carab ama yuhuudiye maanta meel loogu haga aan la garan baynu tusaale ugu soo qaadan kuwa mabaadi baa la odhanaya maya maalun daayic baa ku hadha axkaam kale leeyihin dowladda lagu la wareegaysa kuwaas marka maray dabayshu soo qaadayoo dayrkaa ay ku soo tuurtay taa baadi lama idhaahdo qof ordayunbaa dhabtaada alaab ku tuurayoo ama dukaankaaga saa ugu soo tuuray wuu ku dhaafa taa lama idhaahdo baadi la odhan maayo ama qof baa ammaano kuu dhiibtayoo wuu dhintayoo cid dhaxlihiisa ahaydna garan maysa waxaa la mid a xoolo ayay baddu soo tuftay looxaan iyo foostooyin wax ku jiraan iyo waxaasoo dhan waxaa la dhahdaa maalun daayic baa la dhahdaa dowladda ayaa lagu wareejinayaa oo hadday dowladdu dowlad aamina too xoolaha ilaalinaysa hadday khaa'imin yihiin aabba musuq maasuqa qofka helay baa meelaha khayrka ku bixinaya oo yaboohin iyo waxaa kuwani uma baahna maxay luqadada kaga duwan yihin yaboohin uma baahna kuwani maalun daayic baa la dhahdaa waidaa wajada hadduu hela buu ihi shaksun qof qofkaasi baaliqan sababa waxa isku mida kaana ahaya qofkaa uu helay baaliqan mid qaangaada awlaa ama mid aan qaangaad ahayn ahaya musliman ahaayaaba isku mida awlaa ama mid aan muslim ahayn faasiqan ahaya awlaa maxna waa isku mid qofka axkaamtan yeelanaya soo socota ha noqdo mid qaangaada qofka alaabtaa helay ama xoolaa helay midaan qaan gaadhin muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo faasiq ha noqdo ama qof toosan ha noqdo waa isku mid maxaanu sheeginun oo labada aan yeelan karin xuran kaana cabdan kaana xuran muu odhan iyada oo addoonku isagu ma qaadi karo alaab ama xoolo lumay farta ma saari karo hadduu sayidkiisu u idmana multaqidku sayidkiisu noqonaya fi lxaqiiqo gacantiisu waa gacantiisa wuxuu yihi luqatatan hadduu helo xoolo ciddii lahayd ka lumay fii mawaatin uu ka helo meelaana cidina lahayn aw ariiqan ama waddo uu ka helo wala waxaa u bannaan akhduha qaadisteeda u bannaan wa tarkuhaa iyo ka tegisteeda u bannaan marka wuxuu leeyahay hadduu halkee ka helo mawaat meelaana cidina lahayn ama waddadaa dee la wadaagu ka helay waxaa la mida masaajidkii iyo meeli waqfigaayo waxaas laakiin haddaad shaygii ka hesha meelay cidin leeday kaa baadi lama idhaa dee qofkaad meeshiisa ka heshay u farta ka saar beer baad ka dhex heshay ninkii beerta laauhi guri baad ka dhex heshay wahaakada luqata maaha hadduu idhaa anaa leh khalaas farta ka saar hadduu idhaa anigu ma lihina meeshan ciddii markii hore lahaan jirtay ayaa lagu wareejinaya ilaa kii u dambe u horeeye meeshaan nooleeye camiri laga gaadhayo kaasi isagu ma lihin maba odhan karaba kii meesha camire xiyaaga ku sameeyey waaye aw ariiqina ama waddaad ka heshay haddaad waddo ka heshayna dee luqaduu noqonaya falow akhduhaa wa tarkuhaa halkaa wuxuu kaga hadlay xukumka qaadista shayga ciddii lahayd ka lumay maxna waajibkuguma aha waad qaadi kartaa waxaad ku qaadi kartaa biniyat alxifdi aw tamalluk si ciddii lahayd aad ugu ilaaliso dee markaad hesho inaad ugu wareejiso ama biniya tamaluk si aad u yabooyso markaad yabooyinta dhamaysa adigu aad u yeelato waanaad iska dayn kartaa ila waxaa dhici karta inay gacani kaaga dhacdo naftaada marka yaanad khiyaanaba ku ogaane inaad isbedesho o dhow xoolaha aad iska sheegataad umiyo laabada haddaba teebaa fiican inaad qaadiyo inaad iska dayso walaakin akhdaase yeeshee qaadisteeda baadida qaadisteeda ayaa awlaa ka wanaagsan min tarkaa ka tegisteeda waa goorma goorma in la qaadaa ka fadli badanta in laga tago wa in kaana hadduu yaala akhidullah qofkaa qaadaya calaa hiqatin kalsooni mid ku sugan min alqiyaami biha ilaalinteeda yana uu ku kalsoon yihi waa inuu yana naftiisa aanu khiyaano uga baqayn iyo dayactoona haddaba halkaa intaynaan dhaafin mararka qaarkood in la qaadaa waa xaaraan oo haddaad is og tahay inaad khiyaame markaasabaad khiyaane isku ogtay iyo tuugnimo inaad qaadaa xaaraan bay kaa tahy amabase inaad dayacayso waxaan aanad ilaalin karin baadidan haddaad isku kaxayso ama isku qaado ayaad isku ogtay inaad qaadaa xaaraan bay kaa tahy xooladadoonad ilaalin karin amaad isogtahay inaad khiyaameynayso ad iska cunayso ta inaad xaaraan naftaada u bandhigta maa haddaad hadda khiyaano iskuma ogid laakiin waxaad ogtay mustaqbalka inaad khiyaameynayso waxan marka inaad qaadaa waa makruuh maxaa makruuh looga dhigo xaaraan loo dhawaayo xaalkaagu dee wuu isbedeli karaa hadda khiyaano iskuma ogide mustaqbalkaad laakiin khiyaano isku ogtay mararka qaarkood in la qaadaa waxay noqonaysaa mustaxab xaaladan uu sheego kala weye shaygii waad ilaalin kartaa khiyaanana hadda iskuma ogid mustaqbalkana iskuma ogid inaad qaadaa marka waa shay mustaxaba si xoolaha islaamka aad u ilaaliso watacaawanu cala albiri waataqwa bay soo gelaysaa iyo wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih mararka qaarkoodna waajib bay noqonaysaa oo waxaad og tahay haddaad adigu ka tagto in maalkaasi cid ilaahay ka dayacmayo ka dayacmayo oo cid kaloo meeshaa soo maraysaaba tusaaleaan aanay jirin shaygu meelaha ku baaba'ayo inaad qaadaa waajib bay kugu tahay xaaladdaas haddaba haddaad ka tagta ka waran xataa markay waajibka kugu tahay qaadisto haddaad qaadi weydo oo shaygii sidaa u ku baaba miyaa adiga lagugu leeyay maya adigu maad baabiin de walow taraka hadduu ka tago min hayri akhdin isagoon qaadin lam yadmanha ma magdhabayo walaa yajibu ma waajibayo alishaadu markhaati gelin cala iltiqaaiha qaadisteeda cid in markhaati looga dhigo litamallukin loo qaadayo hadhow inuu yeesho awgeed aw xifdin ama ilaalinu loo qaadayo ujeeddad u qaadaysa ha noqoto inaad ciddii lahayd u ilaaliso weligaaba ama in markaad ibooyinta dhammaysa aad yeelato tay doonaysa ha noqotay inaad markhaati u samaysaa waajib maaha laakiin waa mustaxab ilaa adiga laftaada damaacii karee si markhaatiyaashu hadhow tole ay kugu markhaati furaano lagaaga qaado dee xoolii dadka wayanzicu haddaba waa ki yidhi qof faasiqi xataa shayga u qaadi karaa sooma odhan nin faasiqa oo tuuga ayaa xoolo lumay soo qaaday maxaa la yeelaya waa inuu ka qaado xaakimka oo isagu uu hayo ama qof kale oo hagaagsan uu u dhiibo faasiqu uu yamoohinaya laakiin waa in cid lagu daro kelidii lama ictimaadayo wayanzicu buu hi waa qaadaya alqaadi garsooruhu qaadigu alluqadata shaygii baadida min alfaasiqi faasiqi uu ka qaadaya ile laguma aaminaye wayadacuhaa wuxuu dhigaya cinda cadlin qof cadliya buu dhiibayaa toosan walaa yactamidu cuskan maayo tacriif alfaasiqi ka faasiqa yaboohintiisa alluqadata uu yaboohiyo inuu been sheegaa laga yaaba udha waan yaboohiya waxna aanu yaboohin bal yadumu wuxuu ku darayaa alqaadi qaadigu ilayhi faasiqa raqiiban ilaaliye cadlan lagu kalsoon yihi oo yamnacuhu u diido ka ilaaliya min alkhiyaanati fiiha inuu khiyaano ku sameeyo waayo ilmo yar baa helay ama mid waalan isna waa laga qaadaya yaa ka qaadaya wayanzicu waa qaadaya waa siibaya alwaliyu kii mas-uulka ka aka yar ama ka waalan alluqatata shaygii ciddii lahayd ka lumay biyadi sabiyi buu ka qaadaya ilmaha yar gacantiisu ka qaadaya yucarifuha isagaa yaboohinaya ka yar yaboohin hayn iyo yaboohintuna laguma laguma laguma halayn karo uma bacda tacriifihaa markuu yaboohiye kadib yatamalaku wuu mulkiyaya alluqatata shaygii lumay listabii buu mulkiyaya ha shaygii ilmo yar baad soo helay waa inaad ka qaadda adii mas-uulka ka aha ibooyintiina waa inaad samayso ibooyintii markay dhammaato waad u mulkiyi kartaa laakiin waa goorma waa in raa hadduu arka almaslaxata maslaxada iyo dantu fii tamalukihaa umulkinta shaygaa inay ku jirta lahu ilmaa yar loo mulkiyo inay maslaxa ugu jirto hadduu u arko ayuunbuu u mulkiyaya waidaa akhadaa hadduu qaado adaba ay alluqadata shaygii ciddii lahayd ka lumay hadduu qaado wajaba caleyh waxa waajib ku ah an yacrifa inuu garto fi luqatati yacnaa shaygaa inuu ka garto caqiba akhida markuu qaado kadib sida tashiyaa lix shay markaad shaygii qaado lix shay baanad garato marka lixdan waa afar oo labu waxa weeyaan tafriiciyu faahfaahinta ku yimi laakiin marka la isku celiyo waa afarun wicaaha waa inuu garto weelka ay ku jirto oo min jildin haraga aw khirqatin ama maraa maalan kiish waxay ku jirto waa inu garto cifaasahana waa inu garto waa cifaasku bimacna alwicaa weeye marka hadda isagu meesha uu ka baxaya cifaas iyo wicaa hadday isku mid noqdeen laakiin abushujac wuxuu ku socdaa wicaaga iyo cifaasku inay kala duwan yihin oo cifaasku yahay waxa quraaradda qoorta lagaga xidho salaada xadhigga yar ama dunta ama silsiladda quraaradda oo kale ama weysada qoorta kaga xidhan waana dee culamo badan baa saa wicaaga ku macneeyey wikaaha waa inuu garto bilmad wahuwa wikaagu alkhaytu waa dunta aladii kaasoo turbadu bihi lagu xidho kiishka iyo dee bacda iyo waxa afka lagaga xidho taana waa inuu aqoonsado wa jinsahaana waa inuu aqoonsado nooceeda min dahab inay dahabtay aw fidatin ama fida inay tahy waxaan meesha ku jira de waa maxay ma lacag baa dee lacagtay noocee bay ka sii tahy waxa waa inuu garto ma raashin baa ma dhar baa wixii waa inuu garto ila cidda sheegata ayuu hadhow ku imtixaamaya mogta wacadadahana waa inuu garto tiradeeda iyo wasnahaa hadday tahy wax la miisaamo miisaanka sokorta dee sonkorta inta kilo ay tahy tusaalaan marka halkaa uu yihi wacadadaa wasnaha labadani labadooduba waxay hoos tegayan qadraha qadarkeeda waa inu garto cadadaha wasnaha wakaylaha waxaasoo dhami qadrahaa baa kaga filan oo isku noqnoqonayaan qadarka waxa meesha ku jira waa inu garanayo hadduu ya wax la tiriyo tiradiisa hadduu ya wax la miiso inta galaanwi hadduu ya wax la miisaamo inta kiilooya wiy wahaakada yacrif bifatxi awali wa sukuuni thaani min almacrifati buu ka yimi wa an yaxfadahaa baa waajib kuwa inuu ilaaliyo shaygaa uu qaaday ciddii lahayd ka lumay xatman xifdan ilaalino xatman waajiba fii xirzi miliha shaygaasoo kale meesha lagu ilaaliyo waa inuu ku ilaaliyo hadduu shaygu dahab yahay ilaalin dheeraad u baahaysa hadduu lacagi hadduu xoolo yahayde xerada xoolaasu kale lagu xareeyo waa inu ku xareeyo uma bacda maa dukira intaa la sheegay dabadeed waa inuu qaado inuu garto calaamadaheeda la sheegay idaa araada hadduu doono almultaqitu kii shayga qaaday tamaluka yeelashadeeda carafaa u yaboohinayaa tashdiidi ra min atacriifi buu ka yimi sanatan sanad buu yaboohinayaa markuu qaado calaamadahana u garto sanad buu yaboohinaya haluu ka yaboohinaya calى abwaab masaajid albaabada masaajid maa masaajidka gudihiisa maya masaajidka dabadiisa cinda khuruuji الnaas dadku maray ka soo baxaan min aljamaaca salaada jamaacada iyo halkaa la istaagaya banaanka masaajidka wa fi mawdici buu ka yabooyinayaa mawdica aladii kaasoo wajadaha uu helay baadidaa fii dhexdiisa u ka helay o haddii meeshu ay ta dee meel la degay hadduu hawd banaan ka helay inuu meel banaan la tago yuu u yaboohinaya markaa hadduu meel cidlaa ka helay meelaha ugu dhow buu ka yaboohinaya gaar ahaan dee wadada meesha uu ku socdo wadadiisa ah ayuu ka yaboohinaya wa fil aswaaqi ayuu ka yaboohinayaa suuqyada iyo naxwiha iyo meelaha shabaha ee min majaamic innaas meelaha dadku isugu yimaadaana wa yakuunu wuxuu aanaya atacriifu yaboohintu cala alcaadati sida wuxuu udhaca yaboohintu waxay udhacaysaa sida loo bartay zamanan xagga waktiga iyo wamakaana iyo xagga meeshaba fi zamaani walmakaani waajib maaha inuu wakti walba yaboohiyu ku leeyahy waktiyada caada ahaan wax la yaboohiyo yaboohinaya habeenoo kale waxba yaboohin maayo habeenkii yuu u yaboohinaya dadkiiba kala hoydeen iyo waktiga qayluuladoo kale dee duhurkii la nastayo xagga makaankana dee beledkii ay ku luntay laga helay dee waa inuu ka yabooyo haddii aad hargeyso ka heshay ood boorame ka yabooyso waxaas ma yabooyinba waaye wabtidaau sana haddaba sanadku goormuu bilaabmaya ma marka la helo maya markaad yaboohinta bilowdaad sanadka ka tirsanaysa wabtidaau sanad sanadkaa yaboohinta bilowgiisu min waqti tacriif buu ka ahday ayuu ka bilaabmaya min waqti tacriif uu ka bilaabmaya yebtadi waa bilaabmaya min waqti tacriif markaad yaboohinta bilowday la liltiqaad markaad shayga qaaday maya walaa yajibu waajibi maayo isticaabu sanati sanadka in la caam yeelo bitacriif lagu caam yeelo marka le sanad baa la yaboohinaya maalin kasta oo sanadka ka mida miyaa la yaboohinaya way adagta shaqo kaleba dee qofki yeelan maay noqonaysaa soo ma haddii la dhaa maalin walba yabooy taasi waxay dhib ku noqonaysaa qofkii helay qofna ha dhow wax lume isku qaadi maayo dee mayadan ka shaqeeyaabuu odhanaya soo ma haddii la idhaahdo hal maruun yaboohina dee halkaa mar waxaa laga yaabaa qofkii lahaa inaanu la kulmin bal yucarifu waa yaboohinaya awalan marka u horeysa kula yowmin maalin kaste marateeni buu yaboohinaya laba jeeroo darafay nahaar maalinta labadeeda gelin labadeeda dacala marka usbuucu saa ku wadaya usbuuca u horeeya maalin walba labada gelin wakti ka miduu yaboohinaya laa leylan habeen yaboohin maayo waa la kala seexay la kala hoyday walaa wakta alqayluulati waktiga duhur nasashadana yaboohin maayo uma yucarifu waa yaboohinaya intaa bacda dalika intaa dabadeed kula usbuucin usbuuc kaste maratan aw maratayn halkaa waxbuu ka boodeeye mar labaadka yucarifu kula yowmin tarafa usbuucan aw usbuucayn maalin walba marka koobaad maratayni buu maalin walba yaboohinaya martabada labaad yucarifu kula yowmin tarafa usbuucan aw usbuucayn maalin walba wuxuu yaboohinayaa hal mar halkii laba ay ka hayd hal mar unbuu ka dhigaya toddobaad ilaa laba toddobaad ta saddexaadna waa maxay toddobaad kaste hal mar buu yaboohinayaa ama laba jeer ilaa toddoba usbuuc saa ay ku dhammaanayaan ta afraadna waa maxay bishiiba wuxuu yaboohinayaa hal mar ama laba mar eeg oo afar martabo marka koobaad usbuuca koobaad maalin walba laba jeer buu yaboohinaya labada gelin kalaa usbuuca labaadna maalin walba hal mar buu yaboohinaya waa yahay martabada saddexaad oo saddex usbuuc markay dhammaadeen ama laba usbuuc ugu yaraan usbuuciiba hal mar ama laba jeer buu yaboohinaya laba toddobaad toddoba toddobaad baanu saa ku wadaya intaa dabadeed bishiiba hal mar buu yaboohinaya markaa dee dadku way ku dabaqaano waxay dhahdaan intan ileg baa la yaboohinaya waa tan deintl waayo tanma daliil baa sheegay maya ujeeddada wakhtiyada loo sheegay waa maxay waa in yaboohinta labaad ay dhacdo iyadoo tii hore aan la ilaabin xataa haddaanu taxdiidaadkan iltizaamin qofku shaaficiyada laftooda waxay leeyihin maqsuudku waxa weeyaanun yaboohinta labaad inay dhacdo iyadoo tii hore aan la ilaabin wuxuu yihi yucarifu waa yaboohinaya kula usbuucin maratan hal mar aw maratayn wayadkuru wuxuu sheegayaa halkaasaynu ku joojin wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbi wasalama tasliima